dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba hadaanoo kale ad maqshaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas weysay
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca soo gelayso taarikhda ku asaysan tahay afarta bisha labiyo toban disembar sannada laba kun iyo sagaaliyo toban qodobada barnaamijka caawan ku soo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa qarax lagu dilay guddoomiyaha degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose warar soo baxaya ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcaawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona kulamo xal loogu raadinayo xiisadda ka taagan magaalada bulobard ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayaa fashil ku soo dhammaaday waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin wax qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada bulobard ee gobolka hiiraan ka baaraysa kiis ku aadan cidda ka dambaysa dad shacab ahaa oo maalin ka hor lagu laayay magaalada bulobard ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle goorro ayaan idiin soo gudbi doona faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin wax qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama ayaa war ka soo saaray dalkii gudoomiyihii degmada guddoomiyaha degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose warar ay ku qoreen baraha wararkooda ay ku faafiyeen internetka ayaan idiin soo gudbi doonaa ciidamada danab oo garab ka helaya ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa al-shabaab kala wareegay degnaan dhowr ah oo ka tirsan maamulka jubbaland meelaha howlgalkaasi oo ka dhacay faahfaahin ku saabsan ayaad gorur maqli doontaan waxyaabaha kale caaw barnaamijka aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta guddoomiyey shir a ka qayb galan hay-ada caalami ah haddaba waxyaabaha diiradda lagu saaray kulankaasi ayaad gorru maqli doontaan kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta muqdisho ayay ku yeesheen waxayna ka doodeen sharciga doorashooyinka qaranka waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi ayaan gorru inla wadaagi doonaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya maanta muqdisho wuxuu kula kulmay safiirka maraykanka soomaaliya kulankaasi waxyaabaha diiradda lagu wada saaray faahfaahin ku saabsan ayaad gorru maqli doontaan qodobadaas inagu soo korintaa barnaamij aan ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamij waxaa ku dhegaysa doonteen heesta tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigo xasana saaxiibka cumar axmed raxim saxiifa barnaamijka caawdhanka farsamada ii qaabilsan ee waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu
kulanasnlena saaxiibyada kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose oo maanta ka dhacay qarax lagu dilay guddoomiyaha degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed wararkan kalena degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose waxay sheegayaan in qarax lagu dilay ee guddoomiyaha degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose maxamed yarow kaas oo sheegay in qaraxaasi u geeriyooda kadib dhaawac xoogan oo soo gaaray gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa wuxuu caawa inuu xaqiijiyey in qarax miino loo dhigay oo gudaha degmada awdhegle ugu geeriyoodayay gudoomiyaha degmadaasi qaraxaas ayaa sidoo kale hordhaac uu ka soo gaaray saddex ka mid a ciidamada ilaalada oo ahayd gudoomiyaha maxamed yarow oo ahaa guddoonka degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed xilli qaraxa soo dhacaya gaari uu saarnaa gudoomiyaha waxa uu marayay inta u dhaxaysa awdhegle ee degmada bariire ee ka watarsan gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo ku sugnaa degmada awdhegle ayaa waxay howlgallo caawa xoogan ay ka wadaan gudaha deegaankaasi gaar ahaan halka qaraxa lagula eegtay guddoonkii qaraxa lagu dilay ee maxamed yarow ee awdhegle maxamed yarow ayaa ah gudoomiyaha degmada awdhegle ahaa in ka badan lix sane oo degmadaasi uu maamulayay war qoraalah lagu daabacay baraha al-shabaab ay waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxii lagu dilay gudoomiyaha degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed al-shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegatay in gudoomiyaha maxamed yarow xilliga la qarxinayay uu saarnaa gaareen nooca xamuulka qaada oo sida hadalka u dhigeen gobolka shabeellaha hoose waxaa dhowr jeer qaraxyo kala duwan oo ka dhacay lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ma jiraan wax war ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo ku aadan dalkii gudoomiyaha degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose iyo dowladda federaalka balse saaxiibayaan dhegeysanay waxay kusoo kordhaa ayaan idinla soo gudbi doonaa magaalada baloberd ee gobolka hiiraan hirshabeelle ayaa marka naadiya waxaa saakay xaalada ganaanshaha waxaa xaalada ganaanshaha laga dinabayaa magaalada baloberd ee gobolka hiiraan hirshabeelle halkaas oo shalay ay ku dhaceen banaanbaxyaa dhaliyey khasaare isku jir ramshii dhaawac banaanbaxaasi waxaa shala dhigay qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada buloberde ee gobolka hiiraan hirshabeelle kuwaas oo kasoo horjeeda safar uu ku tegi lahaa buloberde wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle waxaana saas ay ciidamada jabuuti oo qeybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom ay banaanbaxyaashaasi ku rideen ku geeriyooday hal ruux halka laba kalena ay ku dhaawacmeen maanta waxaa dib u furmay sida warar kala duwan ay nagu soo gaarayaan goobaha ganacsiga isu socodka magaaladaasi oo shalay xirmay kadib banaanbixii ka dhacay ee gudaha deegaankaasi dhinaca kale warar aan helayno aan ka helayno gudaha buulo berde waxay sheegayaan in halkaasi ay ka bilowdaan kulamo xal loogu raadinayo xeesada siyaasadeed ee ka jirta gudaha saaso u dhexaysa waxgaadka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha kulamo udhexeey wafdi hogaaminaya oo la taliyaha sare ee xafiiska madaxweynaha hirshabeelle iyo wasiirro oo qeyba ka yihiin odayaasha dhaqanka ayaa la sheegay in halkaasi uga socdaan kulamo xal lagu raadinayo kulamo xal lagu raadinayo waxaa caaw ka harweystay xildhibaan maxamed qaasin oo ka mid a xubnaha baarlamaanka hirshabeelle islamarkaasna ka soo jeeda deegaankaasi qeybna ka ahaa ee kulamada xalka lagu raadin xaaladda siyaasad ee ka taagan magaalada bulberd ee gobolka hiiraan hirshabeelle aada umahadsan tahay muddo sagaal maalmood ku dhawaad ayaan joognaa magaalada buloburte waxay la socday nin la taliyaha xafiiska madaxweynaha iyo aniga ayaan ahayn kulamo badan ayaan la yeelanay beelaha degan degmada buloburte ururka dhalinyarada ururka haweenka iskaashitooyinka intaba kulamadeena is-afkar ayuu ku dhamaaday xaaladaasna meel fiican ayay noo martay shalay waxyaabaha dhacaya waxaa kamid ahaa waxyaabo kale ee meelo kale iyo wax gacmo kale ay ku jireen iyo dad banaanbax sameynayay ujeedadoodana aan micnaha isleeyahay hadda waxaan ku sifeeyaan aan aqoon maxaa yeelay dadku inay wada hadlaan aan ku ballanay dhib hadduu jiro tiina dhibaato ayaa ka dhacday haddana waa la xaliyey oo hadda buuqala ma jiro dhibaatada asalkana waxay ahayd maamulo la kala bedelay bulsho qaybteeda kala dhehaysa waxaa aan ku ballanay in dawlada hoose la dhiso dad la doorto aadna badan waxay saarayeen wasaaradda arrimaha gudaha maxaa yeelay haddii daafur la sameeyey oo dawlada hoose la daafuray waxay ahayd in waxba la bedelin guddoomiyii degmadii iyo waxaa la bedelay iyo duqi magaaladii waxaa qasab noqotay marka in lasoo buuxiyo booskii buuxinta booskaasna dadka caraysan ee dhahayo dawladihii hoosaan u baahan nahay iyo arrimo kaloo siyaasadeeda ku dhex jiro ayaa qaskaas keenay insha allahu dhawaanna waa gabagaboobaysaa waa gartay kulmaan la qaateen waxgaradka deegaanka oo xal lagu raadinayay qaskan siyaasadeed ee ka tahan guda barteen marka ma jirta wax gool a ka gaarteen kulamada la yeelateen waxgaradka deegaanka
kulamada aan la yeelanay shalay iyo wixii ka horreeyay ahayd waxyaabihii aan ku ballanina waxay ahayd in dadkan gogoldig heshiisiin loo sameeyo madaxweynuhu yimaado furo ka horna nidaamkii maamulkii la dhamaystiro oo ninka hadda sii joogo kusimaaha guddoomiyii la magacaabay la keeno kadib gogoldib heshiisiin la dhigo dadku ay wada hadlaan Aha.
markii si dhaba loo wada heshiiye kadib ay go-aansadaan inay dowladihii hoose dhistaan iyo in kale boroseedkaas ayaan ka ballanay kuna heshiinay waana imaan doonaa insha allahu madaxweynihii dhowaan waa gartay waxgaradka deegaanku eh, waxay ka cabanayaan in wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ay uga baxday ballan ahayd in deg deg loo dhiso golaha deegaanka bulo berde saas daraaddeedna ballanta ka baxday ee soo magacawday mas-uuliyiinta ee degmada banaanbaxana uu ka dambeeyo arrintaasi marka xal ma raadiseen oo waxgaradka deegaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha xal ugu raadanaya khilaafkan ka dhexlawsa markii laysu fadhiisto ayaa laga hadli karaa waxaas aha dowladaha hoosena waxay dhisantaa meel nabada aha dadka wada degana ay isla qabaan eh, di- eh, dib u heshiisiin dhaco Mhm.
dadku ayaa wax dhistee looma dhiso Waa gartay.
rabitaankooda ayaa lagu dhisaa marka waxyaabo badan ayaa isdabamarsan waxaad moodaa qayb ka mid a in arrintaasi ay ku doodaysay Mhm.
qaybihii kalena ay fikiro kala qabaan Aha.
taasi waxay ka dhalan kartaa marka dib u heshiisiin marka la sameeyo dadku waxay isla gartaana lagu dhisi karaa Eh, sidaad ogtahay degmada buriburt waa waa afar kilomitr oo isku weera bisha ayaa dowladda ka joogtaa Aha.
Eh, ammaankii hadda qalqal haddii la sii geliyo eh, rabitaankii bulshada meesha ka baxdo Mhm.
arrintaasi marka waxay keenaysaa eh, eh, waxyaabo badan oo amni darro ah waa gartay marka eh, waxaan ugu baaqnay inay isdejiyaan eh, Wasaaradda arrimaha si guud gudaha hadal ee degaan lagu Hiilaan.
dhammeeyo Mm, wasaaradda arrimaha gudaha dhowr jeer ayay mas-uuliyiin soo magacowday iyadoo markasta xilkan ka qaada mas-uulkii isagoo degmadii weli joogay mas-uul kale soo magacaabi weyday Eh, tan ayay keenteen waxgaradku inay sheegeen in ay keentay banaanbaxan iyo rabshadan ay ka dhacay magaalada oo dad ay ku dhintay dad kalena ay ku dhaawacmeen marka xalka iyo xaaladda siyaasiyeed ee buulo berde wuxuu noqonayaa banaanbaxan inuu ka dhaco mas-uuliyiinta hirshabelle markaas ay soo magacaan maamul degmo golihii deegaanka aan la dhisin eh, magaalada banaanbaxan iska sii socdo
maya wax banaan baxoo soconayo male Eh, haddii uu qalad jiro ama wasaaro laga tabanayo banaanbax laguma xallin karo Eh, idaacadna laguma xallin karo midda aan anaga gogol xaar ku ahayn waxay ahayd si nabadgelya oo deganaana in dadku ay sameeyaan wasaaradda arrimaha gudaha timaado madaxweynuhu yimaado Eh, si nabad loo wada hadlo wixii qaldanaay la soxo dib u heshiisiin la galo kadibna waxay dhistaan waa gartay Eh, imaantiga wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha waa laga soo horjeeda oo ma tegi karaan bulo berde adinkaa ku jooga Eh, marka ma jirtaan ilaa hadda wax xal aad gaarteen oo ku saabsan arrimahan si looga hadli lahaa
ma tegi karaan iyo haddii ay timaado ee dowlad ma aqaanay macnaheedu tahay taas Aha.
Ee, dadka hadda la magacaabay ee dadku matalaad ayay wada leeyihiin Aha.
Ee, beelihii wada deganaayay haddii kuwana ay maamulkii ee, matalaadii in dowlada hoose intaan la dhisin ka hor aysan ku lahayn Aha.
kuwana ay ku leeyihiin waxay dib u dhac ku keeni kartaa Ee, geedi socodkii lagu dhisi lahay dowladaha hoose marka een, bulshada inteeda badanna wanaag ayay rabtaa Ee, inta yar ee, fikradaas qabane waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda ay ay ay gacan siiyaan wixii ay tabanayaanna madaxweynihii ayaa imaanayo wasiirkii la eedaynayana waa imaanaya xal ayaana laga gaarayaa Waa gartay.
nidaamkii ay rabaanna markaas ayaa u dhismaya xildhibaan maxaa qaasin ma moodaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay laftooda dhibaato kale ay ka aloosido qaybo ka mid degan hirshabelle oo iyadan waxgaradka deegaanka aan la tashan ay soo magacaabayso mas-uuliyiin ay iska diban keenayso isagoo mid kasta xilka aan la wareegin oo iyada dhibaatana ay ka dambayso oo qaskan iyadoo ay wado horta deegaanku dib u heshiisiin markuu uu sameeyo ayaa waxyaabahaas la dhigi karaa dadku waad og tahay eh, nidaam beel ayay ku dhisan yihiin Eh, kal hore waad ogeyd beel ayaa qaylinaysay Eh, cabasho qabtay Eh, matalaaddoodii xilkii laga qaaday haddii booskii lasoo buuxiyeyna eh, dowladaha hoosan ku ballanay ayaa laleeyahay wasaaraddu marka wuxuuna idaacad in laga hadlana xal maaha Eh, banaanbaxna xal maaha dadku waa dad walaalaha deegaan wada degan miiska wadahadalka lagu hadlayaa ee, laguna saxayaa wax kastoo qaldamay sidaas ayaana lagu dhisi karaa nidaamkii ay rabaan waa gartay dhib baa dhacay banaanbixii ee dhibaata ka dhalatay dad waa dhinteen dadna waa dhaacumeen yaa dhibkan dusha saaranaya ka dhacay buloberde
cid kastoo abaabushay aadaas qaybay ku noqonaysaa taas ka hor dhici maayo Ee, laamihii amniga iyo maxkamadii waxaas baari lahayd iyo xeer ilaaliyihii ayaan arrintaas u daynayna waa gartay Eh, marka waxaa leeyahay ciidamada amisom ee qaybta ka howlgalka ee amisom oo ku sugan degmadaas ayaa rasaas riday Eh, xoog badan ma ka haysan arrima base u dhaceen iyo sababta keentay in rasaastan lagu rido dadka banaanbaxa dhigay kaas hay-adihii ku shuqul ahaa imaanayo Ee, baaritaan ayagaa samayn doona Ee, jawaabtoodana ayagaan ka sugayn barnaamijka xulashada wareysyada ayaad dhegeystaan saan reediyo cedana waa la socotaan waxaan goor idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya oo maanta guddoomiyey shir ay ka qaybgaleen hay-ada caalamiya balse waxaan markii aan qaybo ka mida deegaanada jubbaland oo al-shabaab ay kala wareen deegaana hor ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo kuwa danab oo gar militari ka helaya ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland ciidamo ka tirsan kuwa komandaska soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland ayaa waxay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysay waxay caawa inoo sheegeen in howlgalkaas uu ahaa mid al-shabaab lagaga saariya deegaano dhowr ah islamarkaasna laga sameeyey deegaanka leera gonjeel oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland sidoo kale waxay sheegeen in dhammaan tuulooyinkaasi howlgalka laga fuliyey ay iskaga baxeen xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay la wareegeen ciidamada kumaandoodka soomaaliya ee danab iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland wararka ugu dambeeyey ee caawa naga soo gaaraya deegaankaas howlgalka laga sameeyey waxa ay sheegayaan in ciidamada danab iyo kuwa jubbaland ay weli ay ku sugan yihiin deegaanadaas islamarkaasna mararka qaar la maqlayo rasaas goosgoos ah oo ay iswadaasanayaan al-shabaab oo doonaya in la wareegaan deegaanka ciidamada xoogga dalka maanta ay kala wareegeen xulashada wareysada ayaad dhegeysanaysaan radio caadan oo la socotaan magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaa naadiya magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa maanta ka qabsoomay shir saddex bilaadlo ah ee layidhaha rule of low working group oo isku yimaadaan dhammaan hay-adaha bahda cadaaladda heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dhinaca kale ee daqbayaasha taageera bahda cadaaladda soomaaliya iyo saaxiibada la shaqeeya isku jira hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwo kaloo caalamiya shirkaas waxaa shir guddoominayay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya abuukar abukaate xasan xuseen xaaji safaarada norweyd waxaana goobjoog ka ahaa madaxda midooda yurub madaxda filinta yunsom xeeraryaha guud ee qaranka wasiirka cadaaladda koonfur galbeed iyo muslimiinka ka tirsan xubnaha federaalka qaybta ka maamul goboleeda shirkaas marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna sharaxay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji maanta waxaan ka qayb galnay shir ay wasaaradda cadaaladda ay ugu yeertay bahda cadaaladda guud ahaan dowlad goboleedada iyo bahda cadaaladda federaalka waxaana shirkan lagu soo bandhigay waxqabadkii bahda cadaaladda guud ahaan iyo wasaaradda cadaaladda xagga horumarka dacwooyinka la xiriiro maxkamadaha dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedadba keisaskii maxkamadahaas soo gaaray iyo keisaskaas sidii maaragtay loo maarayay go-aamada looga gaaray guud ahaan numberkood iyo halkaas la keenay dowlad goboleedadina waxay keeneen maxkamadahooda si ay u shaqaynayaan iyo keisaskii ay qabteen waxaa kalea laga hadlay nidaamka xallinta khilaafaadka dadban oo hirgelisay wasaaradda cadaaladda oona ka hirgalay dowlad goboleedada nidaamkaas oo ku dhisan in la xalliyo khilaafka bulshada u dhexayso ayadoo la marayo dhaqankii suuban iyo shareecada islaamka iyo shuruucda dalku i yaallo waxaa la soo gudbiyey iyadana macluumaad faahfaahsan magaalooyinkii ay ka jireen nidaamkaas oo xalinta khilaafaadka dadban in la xaliya iyadana khilaafaad aad iyo aad u fara badan iyo barnaamijkaas iyo in lasii wado oo lasii xoojiyo waxaa laga hadlay nidaamka maxkamadaha in la horumariyo goobo badan oo maxkamadaha ay leeyihiin dowlad goboleedada iyo dowladda dhexaba la hagaajiyo loo helo goobo lagu shaqayn karo oo loo raadiyo in la dhiso oo dhaqaalena loo helo run ahaantii meelaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland iyo iyo galmudug ayadoo jirtay puntlandna ay maxkamada hadda ay u baahdeen ayagana in loo raadiyo guud ahaan waxaa ka soo qayb galay kale shirkan safaaradaha daneeyo bahda cadaaladda ay ugu horeysay safaaradda netherland iyo e u-da oo sweden iyo european unionka guud ahaan maraykanka iyo dowladda ingiriiska oo u matalaysay david la yidhaahdo oo yacni david u matalaysay marka waxaa kale oo oo runtii aad iyo aad looga hadlay horumarka xabsiyada dalka waxaa lasla gartay in hirshabeelle hadda ay laheen xabsi weyn sidii meelahan kale loogu talagalay waxaana codsanay in loo helo hirshabeelle ayadana xabsi loo helo dowlada dowladaha dowlad goboleedada way soo gudbisteen dhibaatooyinka oo xagga cadaalada ka haysto laakiin i garsoorka waxaan isku daynay inaan u sharaxno wixii aan u qabsan karno soomaali ahaan iskaa waxa u qabso iyo isxilqaan wixii aan ku qabsan karno meelihii kale oo dhaqaalo dheeraad ee loo baahdana waxaan ku baraarujinay in garab istaag loo sameeyo bahda cadaalad guud ahaan shirka jawi wanaagsanuu ku soo dhammaaday waxaana shirkan uu ahaa shirkii ugu dambeeyey oo shirarkii aan soo qabanaynay taasaa keentay maanta in laiskugu imaado warbixintaas guud oo sanadkii shaqadii lasoo qabtay laska waraysto waxaa ka soo qaybgalay shirka waxaa ka soo qaybgalay doctor sulayman oo asagana hadda loo magacaabay attorney generaalka dalka xeer ilaaliyaha guud oo dalka loo magacaabay ayaa ka soo qaybgalay asigana waxaa aad iyo aad baa looga soo dhoweeyey in oo ka soo qaybgalo shirkan oo wixii sanadkii dhan bahda cadaalada dhaa dhaafay inuu inuu dhegaysto asigana warbixintaas marka guud ahaan shirka guulbu ku soo dhammaaday waxaana u rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed kheyr waana dadaali doonaa insha allahu bahda cadaalada inaan horumarino
abukaati xasan xuseen xaaji oo ah wasiirka wasaarada cadaaladda dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasahaa oo sharaxayay shir asaga uu shir gudoominaya inuu dhexeeyey xubno ka tirsan beesha caalamka oo maanta muqdisho ka dhacay qayb ugu dambeeyey ayaa isla soo gaaray kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta muqdisho ay ku dhacay kulankaas intiisa badan waxaa diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka waddanka iyo qaabka uu noqo lahaa xildhibanada golaha shacabka ayaa doodgalsha sharcigaasi islamarkaasna aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibteen ee kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qodobadahan ayayna halkaas ka jiidashay guddoomiyaha hadal jeedin buu sameeyey marka wuxuu yidhi konton sannad kadib maanta ayaan ka hadlaynaa doorasho maxaa la dhahayey dadweyne inaan gelayno waana run marka xildhibaanada inay u fiirsadaana la rabaa hadalkay wax ka bixinayaan ajandahana kuma jirto lixdan iyo sagaalkii iyo maanta konton sannadood oo gawa ah u dhexayso kadibna wax ma dhicin marka intaasuu ka wadaa guddoomiyaha waana toosan yahay taa markaan ka gudbo raalli ahow taa markaan ka gudbo qodobka koob iyo tobnaad qodobka labiyo tobnaad qodobka labiyo tobnaad wuxuu u baahan yahay mudane guddoomiye soo jeedin baan galayaa toosan u galayaa wuxuu u baahan yahay qodobkaas in si fiican loo fiiriyo mar haddii nidaamka axsaabta aan qaadannay oo axsaab in lagu tartamo ay tahay kuraasta waxaa iska leh axsaab baa iska leh ama ha furnaato ama ha xirnaato deegaan ha aaddo ama yay aadin xisbi baa iska leh kuraasta markii xisbi aqlabiyid uu helo aqlabiyadda ugu badan uu helo xisbi anuu aan leeyahay ka soo qaad oo hogaamiye u ahay aqlabiyid baan helnay boqolkiiba siddeetan shacabkaan helnay baarlamaankii baa soo fadhiisannay annagaa iska leh haddii la yidhaahdo wixii xaq uma leedihiin waa lagu tartamayaa cawaaqibtu maxay noqonaysaa oo nalo doorashada naloogu guulaysto markaas kadib oo dadkaan soo saarannay ay si kale u codeeyaan arrintaa marka waxay u baahan tahay in laga wada hadlay u baahan tahay ma khusayso xisbi gaara iyo qof gaara oo danaynaaya ma khusayso aad ugu fiirsada siyaasadana waa laga roon yahay in xamaasad iyo wax markaa taagan lagu salleeyo qodobka labiy tobnaad intaasaan ka leeyahay qodobka saddexiy tobnaad mudane guddoomiye waxaa qoran muxuu ahaa in si cad muxuu ahaa aysan ugu caddayn nidaamka wax lagu qaybsanaayo waxaa ku qoran qaab metelaad shacab oo isku dheeli tiran oo loo dhan yahay in baarlamaanka lagu qaybsanaayo marka bulshadii baa la sheegay qiimahay ka kooban yihiin marka arrintaas wareer badan bay leedahay waxaa loola jeedaa sida muuqato iyo fardaha xigaba in muxuu ahaa beelaha markii la leeyahay loola jeedo nidaamka awood qaybsiga in loola jeedo arrintaa marka haddaan la caddaynin waxay keenaysaa confuse wareer dambe ayay keenaysaa maxaa yeelay sidii la doono ayaa loo fasiri karaa maadaama dastuurku uu sidaa tilmaamaayo uu maldahaayo sababtu loo maldahaynaya ahayd dastuurkii aanan qabiilku qorin hadda laakiin heshiis ha noo ahaato sharciga fasiraayo doorashada halkan aan keennay inuu dastuurka fasiraa loo baahan yahay sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa qodobkaa in loo qoro hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mid waa waa inuu ahaada mid ku salaysan awood qaybsiga afar dhibic shan taas oo saldhig u ah isku dheelitirnaanta qaybaha bulshada bisha fur xer kabacdi sida inta qoran oo kale ku darso marka taas horta soo jeedinta guddiga inay noo garaystaan aan rajaynaya Ee, farqadda labaad isla qodobkan saddex iyo tobnaad waxay ka hadlaysaa golaha shacabka ayay ka hadlaysaa een, muxuu ahaa sida loo soo dooranayo een, qodobka lixdan iyo afaraad in lala akhriyo waayo farqadda koowaad ee qodobka lixdan iyo afaraad inay ka boodda maaha si fiican ugu fiirsada farqadda koowaad waxay ka hadlaysaa si ka duwan qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka ayay u hadlaysaa waxay ka hadlaysaa in golaha shacabka oon ku jirin muxuu ahaa ee baarlamaanka oon ku jirin aqalka sare shacabka jamhuuriyadda oo isku dhan ay dooranayaan arrintaa marka waxay u baahan tahay in si muxuu ahaa feejignaana oo ee, muxuu ahaa wanaagsan loo eego ayay u baahan tahay shacabka oo isku dhan tan kale ayaa waxay sheegaysaa qodobka toddobaatan iyo labaad yaa waxay sheegaysaa farqadda koowaad qodobka lixdan iyo afraad Een, qodobka toddobaatan iyo labaadna wuxuu sheegaa go- ee, aqalka sare ee jamhuuriyadda waxaa soo dooranaya shacabka de- ee, muxuu aha dowlad goboleedyada ayaa soo dooranaya ayuu sheegaya marka shacab ha soo doorto taas 4.5 weli korbaad ku soo caddaysay inay ku jirto waaye haddii shacabka iyagoo dooranayaan ee lagu soo doorto hal reer loo doorto waxba kama qabno laakiin iyaga oo laga yaabo in laba madaxweyne goboleed iyo in ka badan oo muxuu ahaa isku famil inay yihiin dhici karto hadday soo magacaabaan isla reerkay soo magacaabaan meesha waxaa waaye isku dheelitirnaantii baa ku dhumaysa marka waxaan rabnaa in la caddeeyo shacabka deegaankan inay soo doortaan oo muxuu ahaa ayna 4.5 tahay haddii markaa laga badiyo shacabka deegaanka ay dooranayaan si madax bannaan sida dastuurka ugu qoran waa waa fiican tahay Een, qodobka saddex iyo tobnaad gudoomiye iga dhamaad marka koowaad waxaan rabaa inaan horta sharaxaad yar ka bixiyo differenciga u dhexeeya ee, liiska xiran iyo nidaamka aqlabiyadda labada een, iyo cilladaheeda waxaad moodaa xildhibaano badan een, oo asxaabteenna inaysan ku baraarugsanayn cilladaha iyo caqabadaha ay keeni karaan een, maxaan ku idhaahdaay een, hannaanka la doortay ama hannaanka labada hannaanoo meeshan ku kala qoran een, waxaan rabaa cilladaha liistida xiran kow waxa weeye horta soomaali haddaan nahay dastuurkeen wuxuu qoraya waxaan ku heshiinay heshiis awood qaybsi Een, number one een, haddii awood qaybsiga meesha ka baxo waxaan u noqonaynaa khilaaf xoog leh liistada xiran ee hore loo soo gudbiyey sharcigaan hadda laga soo bedelana waxa ugu daran oo ugu muhiimsan qodobada ugu muhiimsan oo cilladaheeda ay tahay waa awood qaybsigii oo meesha ka baxaya marka ee, taas horta in lagu baraarugo waxaa laga yaabaa bannaanka xildhibaanada aan ku sheekaysanayno asxaabta ahi inay qaarkood ay aaminsan yihiin liistada xiran inay weli saxan tahay marka waxaan rabaa inaan dhammaantiin idinla wadaago aragtidayda ku saabsan kow haddii aan de dabcan ay awood qaybsigiiba meeshuu ka baxo macnaheedu waxa weeye hore loomama socon karaba Een, sida ay guddiguna dabcan ay ku soo tilmaameen riboorkoodana ay ku soo qoreen Ee, qodobka labaadna waxa weeye ugu muhiimsan ayadana la xisaabtan la'aan xildhibaanku deegaan doorashuu ka yimid in lala xisaabtamo oo dadka soo doortaa ay la xisaabtamaanna waxaan u malaynayaa waa arrin aad muhiim u ah ayadana cilladda kii labaadoo ku jirtaahi oo haddaan la isla xisaabtamin ee, dalkii iyo deegaankii midna horumar ma gaarayo marka waxaan isleeyahay ayadana qodobkaasi isaguna aad uu muhiim u yahay Ee, waa cilladda labaadoo aan dee u soo jeedinaayo maaragta liistada xiran midda kaleeto ugu ayadana laftigeeda dhibaatada keenaysa waxaa weeye midda xisbiyada dhexdooda ah sidaan la soconno liistiga xiran ee xisbiga waxaa laga rabaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan inuu soo gudbiyo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan na waxaa la rabaa in la kala doorto Een, oo qof walbaaba uu nambar ka galo oo nambarkiisa lacay marka anigu xisbiga aan ka tirsanahay marna ma aqbalaayo inaan dee nambarka boqolaad noqdo because waxaan dareemi karaa inaan maybe xisbigeenna boqol coduusan boqol xildhibaanu soo heli karin sidaas darteed waxaa meesha ka baxaysa isqabqabsi axsaabta dhexdeeda ah meeshaasna waxaa ka imaanaysa in axsaabtii burburto oo dee maxaanku idhahdaye lasoo dhiirigelinayey sharcigii maaragta axsaabta iyo ku dhaqankiisii iyo dalkanoo la rabo hore inuu usii aado dal xisbiye aado inuu noqdo meeshaas inuu isaguna dee meeshaas ay ku burburto oo ka baxdo marka waxaan u baahannahay sideeda nidaam dhiirigelinaya axsaabta nidaam axsaabta khilaaf dhexdhigaaya ama dib u noqonaya marna uma baahnin marka sidaas darteed waxaan is leeyahay cilladahaasoo dhan marka laysku daro waa muhiim in aan dib loogu noqonin maxaanku idhahdaaye saaxiibadeeda xildhibaanada qofkii aragtida intaas ka duwan wada oo nagu qancin karana waan soo dhowaynaynaa laakiin aniga waxaan ku soo koobay cilladihiisa saddexdaas cilladood oo ay tahay in runtii laga gudbo nidaamka aqlabiyadda kow aduqabsiga waa usaxayaa isla xisaabtankii waa la sheegay oo deegaanka qofka laga soo doortay qofku magaciisuu la tegayaa iyo maaragtay iyo magaca xisbigiisa isagoo watay asagaa laga rabaa deegaankiisa inuu ku soo qanciyo cidda dooranaysa iyo maaragtay maxaan ku idhahda wax uu qabanaayo iyo xisbigaan wax uu qabanaayo deegaankii marka waxaa lagu qasban yahay xisbi kastaahi iyo qof kasta oo xildhibaan soo qaataa wixii uu shalay ku kaambeyn gareeyey xisbigaas ku kaambeyn gareeyey deegaanka uga kaambeyn gareeyey dadka uga kaambeyn uga kaambeyn gareeyey inuu dee dib ula noqdo oo u waxsaxo marka la xisaabtan dhabaa imaan doonta haddii uusan ku qaban afarta sanoo lasoo doortana macnaheeda xisbigaas iyo qofkii lasoo doortaaba deegaankaas dib uguma noqon doono sababtoo ah wixii uu ka soo ballan qaaday ma fulin karo marka waxaan isleeyahay isla xisaabtankana nidaamkaani aad uu runtii ugu qurux badan yahay ayada laftigeeda dalkan kuma jiri karno xisaab la'aan waa la socotaan baarlamaankeenna aan cilladda ugu daran oo runtii aan isku dhaleecayno burburkiisa keenaya waxay tahay xisbi la'aanta dadku markii baarlamaanku axsaab loo kala fadhiyo xisbiye loo kala fadhiyo la kala aragti duwan yahay waxaan is leeyahay wax badanaa la qaban karaa haddii xataa xisbigu uu nambarkiisu aad u yar yahay waxa uu wax la wadaagi karaa maxaanku idhahdaaye axsaabta kaleetuu afkaartiisa ka dhaadhicin karaa baarlamaanka iyo dalka iyo meesha loo socdan waa la hagi karaa dhibaatada baarlamaankan aan sheegno maalin walbana haysata oo laysku dhaliilo ayadana waxaan malaynayaa waa ka bixi lahayd meesha haddii aan axsaab kuraastaan aan fadhinno ugu fadhin lahayn
waxaan rabaa soo jeedimihii marka waxaan gelayaa iyo komitidii aan ka qabay qodobada qaar qodobka saddexaad qeexid meesha ku qoran waxay ugula habboonaan lahaa qeexid marka la yidhaahdo sayntificay u yarakaanaysaa iyo in la yidhahdo erebixin waa qaybta erebixinnada oo maxaanku idhahdaye qeexaya qodobkan kale oo mabaadi'da aas-aasiga ah oo qodobkiisa ama lambarkiisa x x aan weli lambar la siinin waa soo joodimin baa socday xildhibaanada aragtidoodii wuxuu ku xigi karaa oo ku habboon maxaan ku rahday ujeeddooyinka qodobka afraadna inuu noqdo ayaan soo jeedin lahaa dhanka kale qodobku xarfa ayuu ka kooban yahay oo keliya akhrinta ma sahlano qodobkana waa in uu maxaanku rahdaye farqado yeesha xarfahuna faqrada iyo hoos yimaadaan marka in meesha xarfaha ah faqrado loo bedelo ayaan soo jeedinaya waa mabaadi'da aas-aasiga oo qodobkiisa xx uu yahay qodobka sideedaad oo maxaanku idhahdaaye ah samaynta xafiisyo doorasho iyo astaynta goobaha codbixinta guddigu waxay sheegeen in maxaanku idhahdaaye ay gebi ahaan meesha ka saareen oy tireen waxaa ila ah aniga ila muuqataa astaynta waxaan qodobka siddeedaad waxaa guddiga madaxa bannaan ayaa xeernidaamyo ku soo saaray ayaa tidhaahdeen waxaan qabaa samaynta xafiisyo doorasho iyo astaynta goobaha ma noqon karaan xeer hoosaad oo keliya in la caddeeyaan maxaanku idhahdaa saan ugu qornaadaan haddu qoran yihiin laakiin farqo kale lagu daro oo la yidhaahdo faahfaahinta qodobka sideedaad guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa xeer ku soo saara in la yidhahdo laakiin sidooda kale ay u joogaan ayaan soo jeedinaya qodobka sagaalaad oo ah shaqaalaha xafiisyada doorashooyinka meeshan waxaa ku jira waa la tiri asigana waxaa la yidhi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku soo saaraya xeer nidaamiye dhaqanka soomaaliduna waxaan u naqaanaa shaqada aan la rabin in la qabto sideedaba ama guddiga loo saaraa ama cid kale loo tiiriyaa marka aniga waxaan qabaa waxaan waa sharci waxyaabaha ugu muhiimkayna ka mid tahay sharci ahaan inay ka dhex muuqdaan faahfaahintooda ha loo tiiriya guddiga haddii la doono qodobka koowaad iyo laba qodobka sagaalaad farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ka hadlaya maxaanku rahdaye dhaarinta dadka mas-uulka noqonayo iyo maxaanku rahdaye ciidamada iyo shaqaalaha rayidka inay dhammaantoodba shaqaalaha doorashada ka shaqaynaysa qayb ka noqon karin in lagu caddeeyo sharciga siduu hadda halkaas ugu jiro sida inay ugu jirtaan qabaa qodobka tobanaad xasaanadda xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ayaguna waxaa laga tiray farqooyinka saddexaad iyo afaraad waa la tiray waxayna kala sheegayaan dhammaan waa tan soo joodintii maxaan ku raha wasaaradda arrimaha gudaha ee koowaad waxay lahayd farqooyinka la tiray oo saddexaad iyo afaraad ah dhammaan howlwadeennada ka shaqaynaya xafiisyada doorashooyinka waxay la mid yihiin sharci ahaan saraakiisha dowladda inta ay shaqaynayaan iyo farqada afaraad oo noqonaysa oo dhehaysa iyadana howlwadeennada ku xusan farqada saddexaad ee qodobkani haddii ay galaan dembi la xidhiidha doorashooyinka waxaa lagu soo oogi karaa dembigaas doorashada kadib haddii ay faldembiyeed gacanta kula jiraan waxaan qabaa qofka shaqaalaha ah waan ognahay wixii soo dhacay oo dhan soomaaliduna markii in yaroo awood oo taakaan la siin udhunay ka dhigataa qofkan ama qof kastaoo sargaal ah markii farqadan lala akhriyo qodobka sagaalaad farqadiisa koowaad oo kale oo aan lahaa guddigan ay ka saareen waa online aan lagu soo celiyo oo sheegaysay sargaalka madaxda ka noqonaya goob doorasho in loo yeerayo oo lagu wargelinayo shaqadii mas-uuliyaddiisa waxay tahay markii farqadan lala akhriyo oo qofkan hadduu dembi geysto ka baxsan wixii loo igmaday waa in ay jiri karaan kana baqi karo in dembi lagu qaadi karo dacwad ay ka dambayso inuu ogaado waayo marka waxaan qabaa aniga howlwadeennadu hadday dembi galaan markay doorashada dhammaata kadib maxkamaddu baa mar kastaba caddayn doonto caddayna loo baahan yahay in dacwad lagu soo oogi karaa muhiim waayo marka in laga saaro ma qabahay ku jirto qodobka koob iyo tobanaad oo nidaaminta nidaamka doorashooyinka ka hadlaya liistada okay waxaa weeyaan halkan waxaan ognahay walwal badan ayaa taagan ummad kastana waxay ku dhaqan tahay oo ku toosantahay oo ku hagaagaysa waa rajo sharciga aad buu u fiican yahay sidii ugu habboonaan loo soo diyaariyey daruufaha iyo xaaladaha jira iyo marxaladda aan marayna marka loo fiiriyo haddana meesha walwal badan oo kale ayaa jira oo ah in la xaliyana in loo baahan yahay oo kow ka tahay kuraastan la sheegay oo qabiilka lagu ilaalinayo mintee lagu caddaynaya liistada xisbiyadu soo gudbinayaan waxay ku salaysan yihiin wadarta guud ee tirada kuraasta waa farqada labaad qodobka koob iyo tobanaade kuraasta ku astaysan deegaan doorasho kursi kastaba marka in la xadido yaa jaangooynayo goob kasta tirada ay leedahay sidaan hadda ognahay doorashaan soo galnay doorashada burnaa yahayd sharcigan ahamiyad weyn ayuu leeyahay waana taariikhi runtii in konton sannadood kadib dalkan lixdan iyo sagaalkii ayaa ugu dambaysay xisbiye kaxna qaada oo la laalay sharcigii xisbiyada in konton sano kadib baarlamaanka soomaaliya looga doodo sharci doorashooyinna runtii waa taariikh wuxuuna ahamiyad u leeyahay oo lambarka koowaad sharciyada doorashooyinku waxay nambarka labaad ka yihiin muhiimadda shuruucda dastuurka keliyaha ka horreeya adduunyada dimuqraadiga ah dastuurka waxaa ku xiga sharciga doorashooyinka marka sidaasuu ahamiyad u leeyahay waana ka muuqataa xildhibaanadu maanta siday isugu qoreen doodiis muwaadiniintu waxay xaq u helayaan runtii aan doorasho xora weligood soo gelin oo konton sannadood ku dhow iyo toban sano oo qofkaasi laga yaabo qofkii lixdan iyo sagaalkii jiray toddobiyo toban sano inuusan xaq u lahayn inuu codeeyo marka waxay noqonaysaa lixdan iyo toddoba sannadood qofka maanta jira doorasho qof iyo coda kama qaybgelin oo dalka soomaaliya gudihiisa marka laga reebo dee gobollada qaarkood lixdan iyo toddoba sano waa baarlamaankan iyo maaragtay dadka soomaaliyeed badankiisa hadda inta nool marka fursad weyn bay u tahay inaan waddo cusub uu dalkan qaado oo ah in doorashooyin xorihii ka dhacaan sharcigan waxaan u bixiyey walwaltire walwaltiraan u bixiyey waxaa weeye waxaad xor ka noqonaysaa odaygii qabiilka ee dhibka badnaa waxaad xor ka noqonaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo ku dhibi kara waxaad xor ka noqonaysaa madaxda filla soomaaliya joogta oo aad saf ugu gelaysid aniga xildhibaan iga dhii aniga iga dhib walwaltira la yidhahda marka sharcigan intaas ka soke meesha ugu horraysa oo aan ku bilaabayaa wuxuu yahay qodobka koob iyo tobnaad horta baaxadda sharciga runtii oo qodobka shanaad uu ka hadlayo in dowlad waxaan qayb ka noqonaynaa dalka inaan kala qaybinno oo dalal ma jiro doorashadooda adduunka la kala qaybiyo sharci doorasho marka la soo saarayo la yidhaahdo sharcigan doorashada wuxuu khuseeyaa keliya heer federaal sharciga doorashooyinka heerarka kala duwan ee doorashada dal leeyahay ayaa lagu maarayaa ama ha ahaato dowlad goboleed ama ha ahaato heer degmo consiliska dowladooyinka laakiin dhibka jira dastuurkeennii ayaa wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedku doorashadeedii ay maaraysanayso taas runtii guddiga reviewga dastuurka lagu samaynayo waxaan rajaynaynaa in guddiga golaha shacabka uga tirsan ay meeshaasi aysan u daymo la'aan waa muhiim dalkan midnimadiisana muhiim bay u tahay doorashadiisuna inay hal mar dhacdo heer kastana xisbiyadu ay u tartamaan heer qaran heer dowlad goboleed iyo heer degmo marka laakiin hadda maadaama dastuurkii uuna dabrayo in lagu ekeeyo heer federaal waa waxaan u malaynayaa taasi guddigu mar walbaba dastuurka wuxuu ahaa beys inay ka doodaan inay ku saleeyaan qodobada qodobka koob iyo tobnaad ayaa igu horreeya oo nidaamka een, doorashooyinka ka hadlaya waxaan dhihi lahaa in lagu daro meeshaas hal qodob oo saddexaad ee, hal faqro oo saddexaad oo ah xisbi xisbigu halkan waxaa ku cad xisbiyada iyo maaragtay inay kuraastoo dhan loo tartamaya iyo kulli iyo laakiin waxaan ku caddayn kii hore waxaa ku caddaa oo naloo keenay xisbigu laba boqol iyo toddobaatan iyo shanna inuu keenayo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kalena inay ku hoos lamaansan tahay laakiin minimumka uu keeni karo xisbigu inuu yahay laba boqol iyo toddobaatan iyo shan hadda meeshaan sistamkii hore waxbaa iska beddelay in lagu qoran qabo anigu in xisbigu uu keeni karo tirada four percent afar boqolkiiba ee lagu qoray ugu yaraan minimumka maximumkana laba boqol iyo toddobaatan iyo shan liistiga uu gudbinayo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan uu gudbinayo minimumka xisbi ku noqon karo xisbi lagu aqoonsan karo golaha shacabka gudihiisa waxaa la yidhi saddex iyo toban xildhibaan hadduu labada gole ku leeyahay waaye minimum saddex iyo tobankaas xildhibaan marka inuu gudbisan karo xi- xisbigu liistiga uu keenayo laba boqol iyo toddobaatan iyo shanna ay tahay maximumkiisa laakiin kii hore qasab bay ahayd in laba boqol iyo toddobaatan iyo shan uu keeno runtii taasna dee meelay adduunka ka dhacda ma jirto xisbigu kuraastuu rabo u tartamaya xor xor inuu u noqdo inuu kuraastuu rabo u tartamo laakiin kuraasuu baarlamaanka uga mid noqonayo oo uu hubin karo hadday labaatan yihiin shan iyo labaatan yihiin laakiin meelay ka bilaabataa inay jirto wey taas taasaan kusoo kordhin lahaa siiqadeedana waa ay u qoranta qodobka labiyo tobnaad een, runtii een, shuruudaha doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ku qoran meesha qodobka labiyo tobnaad u badan badankiisa runtii aniga waxaan qabaa qodobkaas waa shuruudahaas waxaa qoraya qodobka siddeetan iyo siddeedaad ee dastuurka marka inaan loo baahnayn meeshaas inay soo galaanba sidii ay ugu rifargareeyeen sidii loo rifargareeyey waxyaalihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka khuseeyey in ayaga la yidhaahdo sharcigoodii bay ku qornayd in halkaanna wixii dastuurka ku qoran aan la soo rarine dastuurka loo daayo oo qodobka siddeetan iyo siddeedaad iyo siddeetan iyo sagaalaad labadaas qodobba madaxweynaha iyo shuruudihiisa iyo qaabka ku imaanayo ayay qorayaan guddiguna een, qodobkan gebi ahaantiisa faqrooyinkiisa kala duwan sidaasay usoo qorqoreen marka in halkaas loo rifargareeyo oo dastuurkaaba ay nuugu qorantahay in shuruudahaas iyo kulli is qodobka saddex-iyo tobnaad doorashada labada gole ee baarlamaanka federaalka waxay ka dhacaysaa dalka oo dhan iyadoo dalku midaysan yahay taas waxaa moodaa in doorashada lagu xirayo shuruud aysan ka bixi karin oo tacjiizi ah oo aysan dalka uga suurtogeli karin dalkoo midaysan qaybna shabaab baa haysta qaybna arrimo siyaasadeed bay ku ma- ayuu ku ma- ay ku- lagu kala maqan yahay qaybo kaleoo muran siyaasadeed oo hadda taagan jamhuuriyadda federaalka ka tirsan oo muran siyaasadeedoo taagan ku maqan baa jirta marka haddii taas lagu xiro macnaheedu waxaa weeye labaatanka sano oo soo socota ama ilaa la yska waafaqo ama ilaa dalka aan shabaab ka xoraysanno ama intaan kulligan tuuto gashanno andhaanno dalka shabaabna aan ka xorayno somalilanna aan wadahadal saxa la furno markaas wuu suurtagelaya laakiin kii hore waxaa ku qornayd meeshii suurtagala waxaan qabaa iyadoo sidaasna ay ku qoran tahay haddana in duruufta gaarka ay hadda dalku ku sugan yahay in lagu qoro meeshii suurtagala
qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan soo gaarna saaxiib yaal waxaad ku soo dhawaataan kalamaan
allow dadka yaa xiriiriya ohow dawlad yaa ku daba xira dulmiyay iska gowraca hobay hobay hobay muxaafid yaa xiriiriya mucaarad yaa ku daba xira ho musuq yaa iska gowraca allow ragga yaa xiriiriya ohow dumar yaa ku daba xira ohow isku diraya iska gowraca ohow shiqa yaa xiriiriya ohow shakuur yaa ku daba xira ohow shabaab yaa iska gowraca war maanta heestii geela loo qaaday waad ku cayaarteen waryatan waa iyo gelin waaye heestii geela meetan heestii geela ninkiin sheegay dhegansoy ehe yaladay yaladeeyow yaladay
ilaahay waa midkaan geel isugu kaana darin masaasaad ugu heesi lahayd warkaan aad daldashaan kalamaan duhurkii oon docna laysugu raacin dadku waa cajabeene barnaamijkii dayncafintoodii torbeyle miya ma weelada carruurtaan u aqaana waxaasoo kale warwar ma haysaan sanatar xaaji muuse suudiyalaxo wuxuu yidhi wasiir beyle waxaa laga rabaa laba maadda inuu mid yeelo dadkan inuu canshuurta ka dhaafo oo maalin kasta ku sii badinayo ama jid ay maraan u furo laakiin juuc iyo jidla'aan iyo canshuurkeen dadkan iskuma qabato soomaaliyana afar dekadood ayay leedahay kuwii kale waxna lagama hayo meeshay doonaanna waa maraan maxaa kuwa muqdisho dhibaatada qaaska uga dhigay taas waa xisaab loomana baahna arag maqal afkana xidro ma waadan maqlina war meel qof run sheegi kara u joogo aqalka saraa ka jira inta kale shimbirayohow heesa hees wanaagsan qaada miya maya waa golihii sacabka inta kale waleetaan iishin sheegay oo dhegansada sidaan wax u rabnaa misna aan wax u wadana waa inaad naga yeeshin sax weeye sax weeye sax weeye yaleere oo hadda golaha shacabka iyo xoogga wadaniyiinta ma isku mid ah ar shacabka looma kala herina shibis ka dheh sax weeye sax weeye sax weeye
war sax weeyaan maqli jirnay ma sax weeyaad noo keenteen
aryaadhaha abwaan mustafa sheekh cilmahadda ka hor waxuu sameeyey riwaayad la yidhaahdo dadlo naqay lo'lo dadlo dibilo wadallo miyay mare beriga
war codkaanu sac ka weyna madibiya war dawankukanw sac meelilakaariga duruni rooga warniyow maanta kalamaan ma hooldhaqatay noqdeen aryaada googiin aryaadhaha cadalena goormaa webigu ku fatahay kaa xoog badni kaa xoola badni xukunkuna gacantayda waa nabadii nolol war adeera waa muuse biixi cabdi haddana googiin haddaan ehel lumiyey amxaara miyaan waaye waa laguu yaqaan waa macalin maxamuud waa cabdiiley ma taqaaniina waa madaxweyne farmaajo haddana googiin markii la kurboodo kenya adeegso war waa ninkii uusa jiray aadan bare ducaale war maahana waa axmed madoobe haddana googiin markii la is-cariiriyo xaggiyo carabta u carar waa cumar cabdirashiid maya waa cumar carte qaalib war adeer waa muuse biixiyo carabtuna ilmahay caanaha noo siiyaan war maahana waa madaxweyne siciidani haddana googiin dadkaygu yeelkooda dantaydaan raacan aaljalamaa ka wadaa war ma ahane waa cali maxamed geedi su'aal jawaabtiyaasan goradana iska dhibtan kow dheh lankuu sugo ee lafta gareengu haddana googiin haddii la ii gafo xushmadna laga guuro goofka anaa iskale gudoomiye cumar finish miya war maya waa xasan sheekh arma taqaaniina waa xaaji muuse suudi yalaxow war waa madaxweyne cali maadiyaan u malaynaya war ma gorana siinka hoos bati lanki wallaahi uma wallaahi uma wallaahi irita ku bahaas lahaayo haddana googiin madaxweynenimada muraadkeygaan ku qunsaha war xaaf miyaa ninkaas arkaasu cali guudlaawe xuseen ahaa war ma aadan fahmiine waa madaxweyne waare minow ku waaraa hadday fadhidaa haddana googiin markay dhabaqda dhallinyarada isku keen arraykaas allaha u naxariistay jenaraal caydiid ahaa war wasiirka dhallinyarada waaye waana khadiijo maxamed diiri war waa guddoomiyihii hore taabit war su'aalihii oo dhan anuu tanan ka fahamsana mana hadlaan karan adinku waana ra'iisul wasaare khayre waa kii yidhi dhallinyaradu waa milkiilaha mustaqbalka warnimada wxilaa mustaf dhuxulow wuxuu yidhi dhallinyarada anaa ka mid ah mustaf dhuxulow dhallinyaro ka dhirir badane haddana googiin artan sheega aryaa sheegi mayno yaa mana dirqihe war balaayadan googgaadiisa naga daaye waxaa la yidhi haddaan bogogga kaydkaa galnoo xoga ka baarbaarno boqolaal qarnaan soo ogaan baababkii jiraye taariikhdu waxbaa laga bartaa buugna waa tahaye baadilkiiyo ummadihii fidnada baaja laga waayey dulmigana bannaystoo dhalaar baabbah laga yeelay oo buunka lagu yeershay waa tira tiro badnaayeen taariikhda xaad u leedahay ma dhahdidoo taariikh waxbaa laga bartaa buugna waa tahay warnimayow cabdiraxmaan kismaayo wareer waa beri u hadlaya wuxuu yidhi beentaan iska daa kismaayo waa beri iskuma dhowe adsuqul mukulihiiday dhegeyso waxaas yidhi guddoomiyihii daraallee la soo magacaabi shalay bay lacalee masaaro asrabi haddana saakaas ka dhigti xataa degmadii ma kala baranin oo ma ku soo wareegin waana uu ooman yahay unukana waxaan rabni inaan xaflad weyn u dhigno markii koobka aan soo qaadno hamiin dambe oo tartiibtiis asxafiiska ula wareego ee qofta degsan yaa celi karaahe heerkaaraanna waxay dhaheen digtoonaa mayno darandoorri mayno dibna u jeesa mayno aad ku diidiin mana dhihi kartiin xabbadaan lagu dheefay war nin reer mudug ah oo laba haas qabay yaa xow isugu yareeye war labadaa dhib ku eena dhegayso taleefonkiyaa ka dami taleefonkii xaaskiisa kala umaagay inuu xaaska kale ka waca markuu nambarkii geli waxaa u soo baxay qulu nafsin daa'iqatil mawt oo nambarka xaaskiisa kale ay ku soo fikiraysatay walee muggaas iskuma nixin hee war masayrku si kastuu u fakaraaye mid kaloo ka daranaa dhacday taas yaahuud ma midaan mid ka daran nin laba xaas qabay ayaa musqusha galay kadibna xaaskiisii teleefonkiisii inta soo qaadatay ayay xaaskiisii kale farriin furriina ugu qortay uguna dirtoo tiri laga bilaaba maanta waa furan tahay aan iscafinno aasaa wadnihii jaf ka soo yidhi miyaad leedahay ninkii habeenkii dambe markuu xaafaddiisii tegey gurigiiyo cidlaha hawan ayuu tegey kadibna inta waca islaantu yidhi maxaa dhacay war waadigii shalay i furee maxaa caawa ii soo wacanaysaa ugu jawaabtay arnaagtaas waa xariifnimadaas calaa kulli xaal ragga xaasaska badan taleefonka masquushaa la galaan oo yaa naagtu naagta kale kaa furin miyaad ka waddaa war war ma haysaane maalmahan dowladda soomaaliya digniine isdabajoog ay waddaa mu'aawini lagaybiye waa leeyina adnimaday isaaqow haddaad wardhina meel ka maqasho buushweelkan buuxi waa la soo boodi jirtaa meel naga fadhiiso xal loo dhacaa macaawinada lama dhici kara ciddii doontaa ha soo dhiibte weliba maraakiibtu haddaanay soo socdaanaa la yidhi war dad iimaan ka tagaa tihiin waxa laga digaayo waxaad aaminaysiin isma lah digniin naxaa keena meesha macaawinahaba soo socotee war waa marintiina mucaawino ma sheegine na dhegaysta dowladdu waxay ka digaysaa roobab iyo dabaylo iswata haddaan badar jirin xaadadka loo qamaajihaa mugga war iimaan allah awr buuxsha gowdhaw heestooda magoradaasoo noo dhegansoyniyow iimaan allah urbuuxiye waynaa la adkaystaa eed laga dhoorsadaa oo liska aamusaaye hore waxaa loo yidhi alool baahanay cunta waa rabtaa ciish laguma helo cawinaadade war waxay kaloo ahayd ciid iyo biyaad cirib taagantee cudud beeratiya caqli mau qabtaa alool baahanay owradaada dedo eelkumaa dhaqee owradaada dedo alool baahane cawradaada dedo eelkumaa dhaqee cawradaada dedo ma tiraahiino warwar ma haysaana guddoomiyaha degmada owdheegle maxamed yarow qarax miidha ayaa degmada dhexdeeda lagula dilay berigaana adduunyuu ugu dambaysa aakhirana uga horraysa miyaad leedahay war miino dhulka loo geliyey ayaa baabuurkiisa lagula qarxiyaa la yidhi shabaabna abuurkan qarxaayaan ku nacay shanshadooru heragga ha dhabatee war guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi amniga muqdisho waa la xaqiijiyey anugu waxaan qirayaa magaaladu haba xirxirnaatee ayaantan in laga nastay dhibaatooyinkii waaweynaa warwarkin hooddi hooddi u koow dheh hooddi hooddiidan oo dhaafa eebaago aniguna waxaan qiraa magaaladan muqdisho kaamarooyinaa nabad sugidda ku wada xidhaysaaoo mugdha waa lees wada arkaayaa eebbow anna waxaan qirayaa boqolkii guriba hal qof oo xogtooda ogaada ayaa loo sameeyey oo waxa degan ogaada wallee reeraan ogahay ma guuro waa guuraynaahe kaalayoona celi war guur mar hore kaa go'ay axaa ku daba dhigay ninkii gaadiidkiisu garbala iyahaan guurayn aryadaha hadaalina soomaali guurtayo gaadiidki raraatayo war haalkas meelimu marohe abdulow waa kala guurkii war dad waalnaatiin hal sanaa dhiman war iid hortee wala agaltodhale wala aray waa kala guurkii saas maahana naga taga waa kala hufkii iyo kala haadintii waaye war ama kala guur ama isu guur hortoon naga taga adigu naga tag gurigaa ha gubteen war xisaaba
war naga taga nabad allahaydin yeele milkiilayaashii dalkaannahay way mahadsan yihiin saaxiibada axuunta kalmal intaan ka bixin haddaba markan qiimo ka mada degan puntland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta maamulka puntland ayaa soo saartay nin ku aadan roob duufaano wato oo kusoo wajahan xeebaha badweynta hindiga ee dhinaca maamulka puntland wasxaafeed ka soo baxa wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa lagu sheegay in laga cabsi qaban duufaana ay ku dhufatay inta u dhexaysa xaafuun ilaa hobyo iyadoo xawaaraha dabashaas ay tahay siddeed ilaa boqol kilomitir halkii saac sidoo kale puntland waxay shacabka deegaanada xeebaha dhulka miyiga ah iyo magaalooyin kale ugu baaqday inay u diyaargaroobaan kana digtoonaadaan duufaantaas islamarkaasna laga baxo dhulka xeebaha ah ee roobkaasi ay kusoo wajaheen barnaamijka intaas fiica uu ku dhan yahay tani kulan dambe tan barnaamijkan barnaamij la midan dib u kulmi doono habeen wanaagsan saaxiibayaal
aaday in badola lagu xidhay ee xeer wadaag iyo xidhiidhkayna rabo xana ku soo celi